maamulka gobolka jubbada hoose ee xubno ka socday wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha jubbaland ayaa waxa ay xariga ka jareen mashruuca leerarka ku shaqeeya cadceeda kuwaasoo dhowaan laga hirgeliyey deegaanka baarka ee hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose cumar ismaaciil nuur iskuduuha wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee gobolka jubbada hoose oo goobjoog ka ahaa xariga jarista mashruuca ayaa sheegay in dhowaan ay fulin doonaan mashaariic kale oo bulshada deegaanka ay ka faa'iidaysan doonto waxaa sharaf weyn noo ah sida aad noogu soo dhoweyseen halkan waxaan maanta daafuraynaa mashruuca aan maanta daafuraynaa mashruucaas idin dhammaaday inkastoo cabashooyinkiinana aan qaadi doono taasoo ah soolarka oo aada u yar sida hadda aad sheegaysaan soddon xaba ah magaaladana ay aada u mug weyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay baarisan guuni kumana filna runtiis aan arkayna hataa waxay isu jireen ilaa konton konton miilo miilomiter aad bay u kala fog yihiin nalalkii hadda soddonka xaba laftigooda aad baan umahadsantihiin soo dhaweyntaas nagu soo dhaweyseen shacabka haddaad tihiinna dadaalna intaa intaan hadda gobolka uu idin muujiyey ka badan insha allah waa laydin muujin doonaa gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni oo xariga ka jaray mashruucan ayaa sheegay in uu muhiim u yahay dadka deegaanka isagoona u mahadceliyey dhammaan bulshada ku sugan deegaanka baarka waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ah soolarka daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay wuxuu leeyahay ganacsiga uu qayb ka qaadanaya oo habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay dukaankiina uu kuu furan yahay ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato makhaayadii ay furan tahay ganacsigii ama inkamkii waxbuu ka bedelayaa tuulada wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga wax ka qabanayaa oo maanta markii nalkaasu shidan yahay habeenkii tuug ama nabaddiid siduu ugu soo dhuntaa way adag tahay wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada jaarjiga lagu jaarji garaynayo intay taleefanada ha ahaato waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato intaad meel kaleo fog u aadi lahaydeen kuwa maaragtay guryihiina aad ku jaarj garaysataan oo xaafad guri walba uu jaarj garaysto familiga ayagana waa waa onboard way soo socdaan haddii la yidhaahdo bishan hadday bishan juun hadday dhammaato waa laydin keeni doonaa ilaa dhowr boqoloo xaba insha allah dhowr boqoloo qoys